Waxaa xabajoojin rasmi ah la kala dhex dhigay beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug. Dagaalkan ayaana sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac, taasoo si weyn u saameysay nolosha dadka deegaanka. Xabajoojintan ayaana timid kadib dadaalo wadajir ah oo ay sameeyeen Guddiga Nabadeynta Odayaasha Dhaqanka, Culimada iyo Maamulka Gobolka Mudug, waxaana la sheegay in labada dhinacba ay oggolaadeen in si nabad ah loo xalliyo khilaafka una gudbaan wadahadallada rasmiga ah oo lagu dhameynayo doorashooyinka. Nabdoon Cali Salaad oo ka mid ah Guddiga Nabadeynta ayaa warbaahinta la wadaagay qodobadii ka soo baxay shirarka.
beelaha ciidamada hadda fadhiyaahu inta qoraxda ka dhimanay jaanis haystaan meeshaan caawa annaga ku hoyanayna insha allah waxaan rabnaa shanqaru inay ka yaraato beri afar saac ilaa shan saacna aan barihii ay degeen aan kusoo koontaraalno amaamiirtu waa tii guddigu uu si guud u qortay una akhriyey guddoomiyuhu qodobka koowaad waxa waaye xabadjoojin shuruud la'aan ah wax shuruud aysan ku xirayn qofkii wax geysta oo lagu soo qabta shan iyo toban maalmood gudahood oo aysan iska furnayn muddadu shan iyo tobankaas maalmoodna sharciga islaamka wixii uu siiyo lagu- looga gudanayo haddii ay suurtageli weyso xuduud kale u tillaabsado ama la waayo waxaa waajibaya konton kun oo ganaax ah iyo wixii uu talfiyey oo naf iyo maal ah qodobka labaad waxaannu meeshan ka soo jeedinay ciidamada in la kala raro labada ciidan ciidanna la geeya galdogob ciidanna la geeya bandiiradley sidoo kale shan iyo shan labada dhinaca ee runtii dad xigmadu ku dheehantae nabadda hoggaankeeda ah oon ka xulanno oo nagala shaqeeya ciidamada meeshaan keeni doonno iyo odayaasheenna oo ka dheeri ah lix iyo tobankii iyo lix iyo tobankii soddon iyo labadii hor noola shaqaynaysa sidoo kale ciidamada xasilinta oon soo xulnay ee labada beelood aysan ku jirin ee ka kala yimid puntland iyo galmudug iyo isku dhafka ciidanka ahaay oo ay meeshaan aan ka dalbayno amarna hore aan u soo siinay inay yimaadiin labada saac oo subaxii ah waxaan rabnaa beelaha ciidamada hadda fadhiyaahu inta qoraxda ka dhimanay jaanis haystaan meeshaan caawa annaga ku hoyanayna insha allah waxaan rabnaa shanqaru inay ka yaraato beri afar saac ilaa shan saacna aan barihii ay degeen aan kusoo koontaraalno Beelahan ayaa dhowr jeer oo hore dadaalo lagu bixiyey sidii loo xallin lahaa taas oo sababtay marar badan in dib u qaraxo dagaalka ka dhexeeya.